siyaasiyiinta iyo dhaqanka beesha eylo xibin baarlamaan aqalka hoose ah oo imbagati yani wixii soomaali qaybsanaysa masuq maasuq ah laba iyo tobankii lagu darbeeyey ay mushunguri ku darbeysay xibintaas doodeeda ayaan u soconnaa xibintaas laga soo bilaabay imbagati ilaa laba iyo tobankii laga soo gaaro todoba sano ay beesha eyle ay ku fadhisay beesha eyle waxaa ka geeriyooday ninkii ku fadhiyey wiilkiisa ayaa loo dhiibay waxaa ku dhammaaday wakhtigii sheekh shariif xilligii laba iyo tobanka uu kusoo noqonayay ayaa laga darbeeyey waxaana ka darbeeyey mashunguli qolada la yiraahdo oo weeshoneerna la yiraahdo oo mashunguli markaas yani dhaqan u ahaa oo ka mid ahaa boqol iyo soddon iyo shanta oday oo beesha beelaha soomaaliyeed ka mid ahna ku jiray ayaa darbeeyey una darbeeyey naag la yaraha marian awees oo yacni xaq aan u lahayn markaas yacni in ay kursigaas qaadata marka xibintaas iyada ah oo hadda aan yacni saacadan haddana aan sugayn inaan haddana laba iyo lix iyo tobanka inaan ku fadhiisano kursigaas inaan qaadano doorashadan uu qayb galin aan sugayn ayaa hadda waxaa nagu maqaalo ah in yani haddana ay yani mushunguli ku wareejisay shambara ay ku wareejisay oo kismaayo yani kursigii loogu tartamay warkaas ayaa haddana soo gaaray arrintaasaan waxaan tahay cabasha aan ka nahay waayo kursigaas xaaladda aan kuu sheegayo ayuu soo maray intaasoo meelou soo maray taariikhahaasuu soo maray madashii ugu dambaysayna waxay kasoo saartay kumanakee oo ay leedahay labada kursi oo mushunguli yani bahalkii la geeyey kismaayo mid eylaa iska leh waa in xal laga gaara xalkina waxaa loo xil saaray axmed madoobe oo ah madaxweynaha jubbaland iyo shariif xasan oo madaxweynaha koonfurta galbeed ah ayaa loo xil saaray iyagaoo la kaashanayo saxiixayaashii oo yani ka tirsanay boqol iyo soddon shanta ka tirsanaay oo beesha jaraweyn iyagoo la kaashanayo inay arrintaas xal ka gaaraan ayaa loo xil saaray annagana waxaan sugaynay xilkii nimankaas la saaray inay yani waxaynu nagu soo wareejiyaan aan sugaynay si aan ugu daba laablaabmayni oon marba nin ugu tagayn oon kismaayo aan u tagni oon baydhawaan u tagaynayna waxaaoo yani labadiin aan ugu tagnayna waxba nama aysannaga kalama soo kulmin waxaana noogu soo xigtay hadda in kursigii in hadda shambare ay isu sharaxday kuna tartantay saas haddana soo gaartay arrintaasaan cabasha waxaan rabnaa dowladda ma mashhuunguli kalageeday dhegaysanay mase eylana waa dhegaysanay ma u dhexaysaa hadday udhexaysa maxay noo fiirsanaysaa dowladda maxay noo fiirsaneey mashuunguli annaga maxay iskugu fiirsaneey meeshaan dhib baa socdo beesha ogaaskeeda aniga waaya ama malaaqeeda aniga walbasa u yaqaano beesha afar sano ayaan baryayton ku hayaa war jooga war soomaaliya ha arkayso war soomaaliya arka doonto war caalamka nooc walbo muslim ha arka doonee dagaal la horseedamaya jooga ayaan leeyahay beeshii meel walba yani mataqaanaa ma yeelayn annaga mashuunguli ay leeyihiin war maxay noo fiirsanaysaa dowladda mayay mashuunguli kaligeed ay u tahay dowlad ee annaga ayjampay haddaan nahay dowladdu dowlad noo ahayn ay madaxweyne noo ahayn kow taas meeshaan kaga baxay beed markaan u noqdo shariif xasan sheekh aadan waa yaqaanaa xibintaan ninka ka dhintay xaaji aadan xuseen maama la yidhaahdaa wuxuu ku dhashay degmada wallaweyn asiga haddou dhintay wiilkiisaan geynay wuxuu mashuunguli ka dhacay waa yani mataqaanaa wiilkii xaaji aadan xuseen oo ilaa hadda aan daba taagna mudane madaxweyne shariif sheekh xasan waa tii gobolka shabeelle hoose oo u dhashay xaaji aadan adigna koonfur galbeedaa tahay xibintaas waxay hoos tagtaa koonfur galbeed waa tii laguu dhiibay oo lagu yiray haddii aad tihiin jubbaland iyo adigii ka wada hadla ladin yiray maxaa jiro ma manoo soo socotaa oo annaga ma kaa dhararnay ma wax baad noo haynan shariif xasanow haddaad wax noo haynan maa noo sheegtid maxaa shib noogu tahay maxaad yani mataqaanaa ilaa hadda waxayna kor ugu qaadi weysay maxaa caalamka ummadda wixii maqashay aad yani ugu dhabeyn weyseen sababtaas maxay tahay ma beesha mashuunguli intay